madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay ganacsatada soomaaliyeed inay bixiyaan canshuurta dowladda dhanka kale madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in dowladda waddo qorsho lagu soo kordhinayo canshuur cusub si loo kordhiyo dakhliga dowladda amniga yarka aan haysanno maanta waxaan ku gaarnay waa cashuurta dowladda waay adduunyadu maa amnigu naguma maalgeliso waa jirtaa missionskaas jiro laakiin magaaladan askariga dhex taagan ee dhar cadda ah ama booliiska ah ama militariga ee socda ee qofka ilaalinaya ee hantidiisa ilaalinaya ee kaamirada maxaan ku ihahdaa tuugga inuu inay tilmaanto afar labaatan saac waxa uu ku nool yahay guriga hadduu tago bakeeri biya u cabayo waa cashuurta lacagtii laga qaado waay marka waxaan rabaa ku kalsoonaada ganacsatada soomaaliyeed meel kasta oo joogto xoolihiinna dowladdu way difaacaysaa way ilaalinaysaa halbasaanan dowladdu aanay aan ha ka filina naxariis dowladdu waa tabar daran tahay tabaraa meesha dhigtay waa gooni canshuurta dowladda cashuurta dowladda naxariis laysuguma falo ha layska bixiya cashuurta hebel iyo heblaayo cashuuraa loo haystaa haddaa maqashaan ogaada ayagaa gardaran dowladdu ma gardarna inta badan dadka cashuurta waa iska bixiyaan lama qabsado inta lagu dhegan yahood arkaysaan dowladda ayagaa ka gardaran waree waa gardaranta cashuurta iska bixa la yidhaho amniga yarka aan haysanno maanta waxaan ku gaarnay waa cashuurta dowladda waay adduunyadu maa amnigu naguma maalgeliso waa jirtaa missionskaas jiro laakiin magaaladan askariga dhex taagan ee dhar cadda ah ama booliiska ah ama militariga ee socda ee qofka ilaalinaya ee hantidiisa ilaalinaya ee kaamirada maxaan ku ihahdaa tuugga inuu inuu tilmaan taalinaya ag taagan afar labaatan saac waxa uu ku nool yahay guriga hadduu tago bakeeri biya u cabayo waa cashuurta lacagtii laga qaado waay dadka soomaaliyeed waxa fiican yayna jeclaanin keliya waxa fiican qiima loo bixiyay leeyihin qiimaha loo bixiyaana waa canshuur dowladda waa la eeday karaa canshuurta si fiican lama maareeyo lacagta waa la waxeeyaa waa waxyaabahaasoo dhan khaladaad dowlad kuwa caalamka u waaweynaayaa cashuur la booba iyo mid lala baxsaday iyo ka dhacaan laakiin dadka intiisa badani inay u heelan yihiin ala rabaa dadka soomaaliyeed dalka haddaa wanaag iyo horumar aad la jeceshihiin oo nolol fiican inaad ku noolaato aad jeceshahay nolosha fiicanna tan ugu horreysa waa inaad ammaan haysataa caawa gurigaaga dhexdiisa ku qad haddaa doontee aada ammaan ku seexo karto oo waddada aad ku mari karto oo masaajidka aad ku aadi karto salaada subax inta dheelmato aad masaajid kuna soo duka karto waxa wax ugu qaalisan intaas waaye ilaahaan ka baryaynaa laakiin inaan la nimaadaana laga rabaa